alxamdulilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi wa saxbihi wa sallama tasliima kasiira ilaa yowm iddiin ama bacd marka ugu horeysa ilaahay baa subxaanah wa tacaala xamdiga dhammayska tiran iskale marka labaadna waxaan u mahadnaqaya walaalaha maamulka ama guddida masjidka nadwadan waxa weeye soo qabanqaabiyey jazaahum allahu khayra baaraka fii acmaalihim wajacalaha naaficatan waxaa biidn illaahi tacaala kelmadda aan kaga qeyb qaadan doono ay tahay sidaa walaalkeen uu tilmaamay fiqhu addacwa waa sifaatu daaciya amba min fiqhi addacwa wa sifaati daaciya wa akhlaaq amba wa akhlaaqi daaciya wax ka mid a fiqiga iyo fahamka markaas saxda ah ay tahay in loo yeesho dacwadda iyo yeedhitaanka xagga ilaahi subxaanah wa tacaala dadka loogu baaqayo iyo tilmaamaha amba akhlaaqiyaadka qofka daaciga ee baaqaha ah looga baahan yahay in laga helo wax ka mid ah waa mowduuc waxa weeye muhim ah oo aada u ballaadhan oo u culus waktiguna markaas de waa nadwo waa mushaaraka sidaa ogeed waxay noqon doontaa insha allahu tacaala waxyaabahan waktigaa kooban ku sheegi doono tilmaamid iyo soo koobid bay noqon doontaa biidn illaahi tacaala wixii ilaahay subxaanah wa tacaala uu noo suurtogeliyo qodobka ugu horeeya ee naftayda iyo naftiina baan xusuusinaya waxa weeye fadlu dacwati ila allahi tacaala fadliga ay leedahay in xagga ilaahay subxaanah wa tacaala dadka loogu baaqo iyo ahmiyaddeeda iyo culayskeeda iyo fadliguu leeyahay addaaciya ila allahi tacaala qofka xagga ilaahay subxaanah wa tacaala dadka ugu baaqaya ee khayrkii wanaagga u sheegaya waxyaabo kala duwan ayaa waxayna na caddaynayaan ay noo sheegayaan ahmiyadda iyo culayska iyo fadliga weyn ay leedahay xagga ilaahay subxaanah wa tacaala in dadka loogu baaqo iyo qiimaha markaas iyo fadliguu leeyahay qofka xagga ilaahay subxaanah wa tacaala dadka ugu baaqaya arrimaha kala duwan waxyaaba ka mid a ayaanu tilmaamayna waxyaabaha ugu horeeya waxaa ka mid ah ahmiyadda dacwaddu ay leedahay in xagga ilaahay subxaanah wa tacaala dadka loogu yeedho oo loogu baaqo oo khayrkii wanaagga markaas waxa weye la gaadhsiiyo oo loo sheego ay leedahay ana allaha tacaala amara biha ilaahay subxaanah wa tacaala waxa uu amray dacwadda xagga ilaahay subxaanah wa tacaala dadka in loogu yeedho oo loogu baaqo waa amar faral ah ilaahay subxaanah wa tacaala una amray waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar wa ulaaika hum lmuflixuun amar baa ilaahay subxaanah wa tacaala aayaddaa uu ku sheegaya ummadda ku wajahan in laga helo markaas dad khayrka iyo wanaagga ku baaqaya wanaagga dadka amaraya xumaanta u diidaya inay tahay waddada markaas waxa weeye liibaanta lagu gaadhayo amarkaas ku soo arooray aayaddan waltakun minkum umma iyo aayaad kale qur-aanka kariimkaa ka mid ah udcu ilaa sabiili rabbik falidaalika fadcu wastaqim in amarkaas faral amba waajib uu yahay laakiin ay ku kacdo oo si dhammaystiran oo ku filan ay ugu kacdo intii kale ka dhacaya mise waa amar markaas fardacayna oo qof kasta si gaara u wajahan bixasabi qudrati wa daacati intuu karaayo inuu mid kastaaba daaci noqdo xagga ilaahay subxaanah wa tacaala uu dadka ugu baaqo fardulkifaaya qof kastaaba inuu ka qayb qaataa waajib maaha laakiin in ku filani haddii ay ku kacday la timaado intii kale uu ka dhacay oo janaasada markaas dee galabtaba waxa weeye lagu tukanaayo inaku dhammaynan ka qayb qaadan intayna halkan joogtaa in baa laakiin markaas waxa weeye ku tukatay oo faralkii amba waajibkii markaas waxa weeye riday intii kalena ka riday marka dacwadduma sidaasoo kalea waa in ku filan hadday ku kacdo intii kale way ka dhacaysa mise waa farducaynoo qof kasta awooddiisa iyo karitaankiisa ayay waajib si gaara u saaran tahay sida salaaddaa casar aanu tukannay qof kasta dee si gaara uu tukaday oo ahaa mid si gaara qof kasta looga doonay jamaahiir ulculamaa waxay leeyihiin waa waajib kifaa'i ah waltakun minkum minta ku jirtaana waa tabciidiya ay bacdun minkum marka haddii in ku filan ay yeedhitaankii iyo baaqitaankii islaamka waxa weeye si sax loogu baaqayay ay ku kacdo oo waajibkii markaas waxa weeye uu ku gudo dee intii kale waa uu ka dhacay qof kastana bicayni si gaara waajib uma saaro waa madhabka jamaahiirta ka de halkaa waxaa markaas ka muuqanaysa waajibkii fardulkifaayada ah xataa in lagu qumaa inuu adkaanayo sidaa ogeed qofka markaas aqoonta leh iyo istidaacada farducayn ayaa markaas waxa weeye ay noqonaysa xaaladdaa gaarka ah waana sidaa sheekh cabdulcasiis ibn baas raximah llahu tacaala ikhtiyaarkiisa uu dooranayo waxaa ka mid a waxyaabaha markaas fadliga dacwaddu ay leedahayna tusaya inuu ilaahay noo sheegay qiimaha iyo fadligu leeyahy qofka daaciga ah ee xagga ilaahay subxaana wa tacaala dadka ugu baaqaya waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wa camila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin qof ka hadal wanaagsan ma jira ilaahay subxaana wa tacala u leeyahy qofka xagga ilaahay subxaana wa tacaala dadka ugu baaqa isagoona lafahantiisa toosnaada wa camila saalixan camal wanaagsan sameeya bimacnaa waxa uu ku baaqayo isagu lafahantiisa ku camal fala ee qudwo markaas waxa weeye ku noqda ee naftiisa islaaxiya haddana dadkii ugu yeedha ummadda muslimiintan markaas jamaacadooda markaas waxa weeye iyo dadkii ilaahay subxaana wa tacala u hoggaansamay xidhiidhinaya ka mid ah een gooni markaas waxa weye uga baxahayn caqiid ahaan iyo markaas yacni ficil ahaanba cid ka hadal wanaagsan ma jirto ayaa ilaahay subxaana wa tacala mali xasan albasri wuxuu hi hada xabiib ullah hada waliy ullah se laga soo naqliyo kan waa kii ilaahay uu jecel yahay kan waa weligii ilaahay markaas waxa weeye ayuu waxaa laga dhigay qofka xagga ilaahay subxaana wa tacaala dadka ugu baaqaya inuu yahay dadka ka ugu hadal wanaagsan oo cid cid ka hadal wanaagsaniba ayna jirin fadliya ajar badan baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sheegay man dacaa ilaa hudaa kaana lahu min alajri milu ujuuri man tabica yacni qofka dadka ajar ugu baaqa ee ugu yeedha wuxuu yeelanayaa ajarka cidda raacda iyadoona jirkoodii waxbana laga nuqsaaminah man dalla calaa khayr falahu milu ajri faacil akhrajahu muslim qofka waxa weye khayr qof tusa ajarka cidda khayrkaa uu tusay ayaa markaas waxa weye uu yeelanaya qofkii khayrkii wanaaggaa tustay ee sidaa ku camal falay ajarkiisaad yeelanaysa iyadoona waxba lagaa nuqsaaminay yani ajarkiisa qofka waxbaa laga nuqsaaminay yuuna fadli aada iyo aada u weynahay addacwatu ila allahi tacaala waa wadiifatu alambiyaa wa atbaaci rusuli bixaq waa shaqadii ambiyada iyo rususha iyo cidda markaas si dhaba u raacday ilaahay subxaana wa tacaala ambiyadiiyo rususha wuxuu soo diray waa ina dadka ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo sharcigiisa iyo toosinta ilaahay subxaana wa tacaala diinta in loogo oo towxiidka markaas loogo ay dadka ugu baaqaan dadka si dhaba u raacayna taas weeye shaqadu qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana wa man itabacanii wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin ilaahay subxaana wa tacaala aaddaa wuxuu ku sheegayaa in shaqada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqiisu markaasuu yahay in xagga ilaahay subxaana wa tacaala dadka ugu baaqo isagu waxuu kugu baaqayo cilmi aqoon cad kaga sugan ana waman ittabacana cidda raacdena inay sidaasoo kale yihiin oo xagga ilaahi subxaana wa tacaala dadka ay ugu baaqayaan iyagoo ku sugan cilmi iyo aqoon cad ayaa ilaahay subxaana wa tacaala aaddaa ku sheegay waxaa ibnulqayimu leeyahy raximah allahu tacaala laa yakuunu rajulu min atbaaci nabiyi sala allahu calayhi wasalam xaqan qofku ma noqonayo atbaacda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee dhab ah qof rasuulka calayhi salaatu wasalaam atbaacdiisoo si dhaboo xaqa u raacsan ma noqonayo xataa yadcuwa ilaa maa daca ilayhi nabiyu sala allahu calayhi wasalam calaa basiira ilaa uu ku baaqo wixii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku baaqayey si cadoo markaas aqoon iyo cilmi uu kaga sugan yahay miftaaxu daari sacaada ayaa sidaa uu ku odhanaya mujalladka hore yacni qofku wuxuu atbaacda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee dhabtaa kaga mid noqonaya in wixii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku baaqaya uu ku yeedho oo markaas waxa weeye uu ku baaqo alcallaama cabdiraxmaan ibnu maxamed ibnu qaasim fii xaashiyati cala kitaabi tawxiid wuxuu leeyahy waddacwatu ila allah hiya adacwatu ilaa tawxiidihi waaliimaani bihi wa bima jaaءat bihi rusuluhu baaqitaanka xagga ilaahi subxaanah wa tacaala loogu baaqaya waa in lagu yeedho ilaahay subxaana wa tacaala towxiidkiisa iyo keliyeelitaankiisa ilaahay subxaana wa tacaala in la rumeeyo waa in lagu yeedho iyo in la rumeeyo wax kastoo rususha ay la timi wadalika yatadamanu dacwata ila arkaani alislaam wa usuuli aliimaan walixsaan waxay taasina koobsanaysaa in lagu yeedho tiirarka iyo arkaanta islaamka in lagu yeedho tiirarka iyo arkaanta iimaanka iyo ixsaanka oo camalkii markaas in la hagaajiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala loo gaar yeelo oo si fiican ugu wanaagsan loo qabtaa bal ilamru bima amara bihi wannahyu camaa nahaa canhu waxay koobsanaysaa in la amro wixii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu amray iyo in dadka loo diido wixii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu diiday walaa tatimu ila bidalik taa mooye wax kale ku dhammaystirmi mayso wa awalu maa yabdau bihi addacwa ila altawxiid aladi huwa macna shahaada kama kaana shanu lmursaliin wuxuu leeyahy waxa ugu horeeya dacwadda lagu baaqiye kow ka ah waa in dadka loogu yeedho ilaahay subxaana wa tacaala towxiidkiisa iyo keliyeelitaanka ilaahay subxaana wa tacaala sida rususha ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray ay ahaayeen waxaana tusaya waxaa ka mid a ahmiyadda markaas dacwaddu ay leedahay xagga ilaahay subxaana wa tacaala in loogu baaqo xaajatu nnaas alyowm ila ducaati almuslixiin baahida adag ee maanta dadku ay u qabaan ducaad dhab ah oo muslixiin ah oo waxay markaas waxa fasahaaday arrimaha muslimiinta ka mid ah islaaxinaya oo islaamkii markaas waxa weeye saafiga ahaa ee saxda ahaa dadka ugu baaqaya ilaahay subxaana wa tacaala towxiidkiisa iyo raacitaanka rasuulka sala allahu calayh wasalam baahi maanta adag baa loogu baahanya taas aada iyo aad ayaa baahi markaas culus maanta waxaa loo qabaa in la helo dadkaa markaas ducaadda ah ee dadka ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo sharciga ilaahay subxaana wa tacaala ku baaqaya hadday ta markaas yacni baritaan iyo ku camalfal markaas waxa weye lagu camalfalayo intaba markaas wanaaggii la amro xumaantii dadka markaas waxa weeye loo diido in dadkii markaas waxa weeye la tambiihiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala la xasuusiyo qafladdii markaas waxa weye mooganaanta laga saaro baahi markaas waqtiyadii hore yacni ka daranaya maanta loo qaba ducaadda muslimiinta in la helo baahida waxyaabaha xoojinaya waxaa ka mid ah kahratu linxiraaf alcaqadiy badnida ay badan tahay inxiraafka iyo lumitaanka dadka ka gelaya xagga ka galay xagga caqiidada ee weliba baten markaas adducaat almudiliin ducaadda markaas waxa weeye dadka luminaya ee inxiraafka markaas caqiidada iyo shirkiga iyo khuraafaadka iyo bidaca dadka markaa diin uga dhigaaya farabadnida markaas waqtigan ay fara badan yihiin iyagoo markaa wasaaisha waxa weeye lagu wada xidhiiro kala duwan adeegsanaya taasi markaas waxay keenaysa in la helo dad waxay markaas taa ka hortegaya oo caqiidada saxda ah iyo sharciga ilaahay subxaana wa tacaala muujinaya oo sheegaya markaas waxa dadka dhexdooda ku baaqaya waxyaabaha markaas keenaya waxaa ka mid ah alinxiraaf alkhuluqiy faafitaanka uu faafay inxiraafka ku saabsan dhaqan xumada marka inxiraafka caqadigaa laga yimaadee in badanoo muslimiinta ka mid a kaga dhacay xagga caqiidada waxaa jira markaas waxa weye inxiraaf khuluqiya oo dadka markaas kaga dhacay tarbiyadii iyo markaas waxa weye akhlaaqdii taasina waa mid yaroo baahan in dadka markaas waxa weeye dee tarbiyada islaamiga ee saxda ee fiican iyo akhlaaqiyaadka islaamka markaas waxa weeye la baro oo loo toosiiyo waxaa ka mid a kafiratuljahl jahliga markaas oo aada iyo aada u fara batay cilmigii naafica iyo culimmadii ku baabaya oo markaas waxa weeye aada u yaraaday waxaa ka mid a waxyaabaha xoojinaya in ducaada muslixiintaa la helo tanawucu taxadiyaati lmuslimiin kala duwanaanshiyaha markaas waxa ay fara badan tahay waxyaabaha taxadiyaadka ku ah halista ku ah ee dadka muslimiinta iyo diintooda iyo waxa weye caqiidadooda hadday taxadiyaadkaasi markaas yihiin qaar dabadda kaga imanaya oo weerar xagga gaalada markaas waxa weye kaga imanaya ay tahay iyo hadday ta taxadiyaad markaas daakili oo gudaha ka jiro kaa markaas dee caqiidada nuusan iyo waxyaabaha bidciga khuraafaadka muslimiinta dhexdooda lagu faafinaya ah intaba markaas waa taxadiyaad markaas waxyaaba muslimiinta halis ku haya oo u baahan dadkii cilmiga ahaa iyo waxay markaas yacni nahjiga caqiidada saxda ahaa inay ka hortagaan oo dadkii xagga ilaahay subxaana wa tacala ugu baaqaan waxyaabaha markaasna ay uga digaan kaas haddanu kaga gudubno waxa weeye qodobka ku saabsan fadliga iyo ahmiyadda dacwatu ila allahi tacala ay leedahay waxaan uga gudbayna waxyaabaha ususta u ah fiqhu dacwa dacwadda markaas xagga ilaahay subxaana wa tacaala dadka loogu yeedhayo ee markaas wax weye loogu baaqayo ducaadda xagga waxa weye yeedhaya de waa ay kala qaybsamayaan haddowna eegno aayaadka qur-aanka axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kalaamka markaa culummada iyo selafka ducaaddu markaas waa ay kala qaybsamayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ducaatun cala abwaabi jahannam man ajaabahum qadafuuhu fiiha dad markaas waxa weeye baaqaya oo albaabada jahannamo markaas waxa weeye ku sugan cidda aqbala ayaa markaas waxa weeye ku tuuraya waa ducaat almudiliin ducaadda markaas kuwa baaqiya qaarkood waa dad gaalnimo markaas ku baaqiya wax islaamnimada ka baxsan qaarkoodna waxay ku baaqayaan markaas yani asalkii islaamkii iyagoo ku gudi jira wax laakiin islaamkii saxdaa ka hor imanaya ay ku baaqayaan islaam ka dhiga yariyo laakiin taanu sheegayno aasaaska gundhiga addacwatu saxiixa weeye dacwadda saxda ah على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم منهج كي طريق رسولك عليه الصلاة والسلام دعاء دعوة مركز وحوي وافقسا طريق صحرا مركز وحوي وافقسا وأسست يوحي بها أساس كي قندق وأيام كاظرين أن واحد كمدة المامين وحوه رأي أسست وحي بها قندق أساس كي دعوة صحرا إخلاص النية إنه قفت النية دي سهجاتيو oo ilaahay subxaana wa tacaala u barxtiro oo baaqitaanka markaas waxa weye uu ku baaqaya uu yahay mid ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisana uu ku baaqayo ilaahay subxaana wa tacaala raarayaanshihiisa iyo ilaahay subxaana wa tacala inuu raaligeliyo ajar uu kaga helana uu markaas waxa weye uu ku doonayo aayaddii qur-aankeedanu soo akrinay maxaa ka mid a udcu ilaa sabiili rabbik waxa qofku ku baaqaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam laamr waa maxay waa jidka ilaahay subxaana wa tacala uu sharcigeliyey wax kale qofku inuu ku baaqo oo ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisii markaasaan ka mid ahayn oon kitaabkii ilaahay ku sugnayn sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ku sugnayn ma banaano hadday tay markaas waxa weeye xisbi hadday tay markaas waxa weeye madhab hadday markaa ra'yi sheekh tahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allah itibaacii hadiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam dacwadda in lagu raaco iyo ikhlaaskii ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii dacwaddu qofka ay ka ahayd way soo gudagelaya ikhlaaskaasoo dhammaantee acmaasha qofkuu la imanayo waa shardi markaas lagu aqbalo alaa lilaahi addiin alkhaalis facbud illaaha mukhlisan lahu ddiin waa arrin markaas shardi aasaaso aada iyo aada u weyn waana waxaa keenaya qofka ilaahay subxaana wa tacaala inuu camalkiisa barakeeyo oo midhow yeesho waxa uu keenaya markaas niyada qofka marka ikhlaaska laga helo in qofka camalkiisa awood u yeesho waayo waa camal ilaahay daraadii subxaana wa tacala ujeeddadu ay tahay oon wax kale markaas iyo ujeeddo kale aan laga lahayn markaas ikhlaaskaas ayaa ugu weyn oo waxyaabaha ugu horeeya markaas dacwaddu inay ku salaysnaato waajib ay tahay waa maxay markaa niyadda dacwadda amba ikhlaaska dacwadda way u baahanta waa inuu qofku ujeeddadiisu ay tahay marka dadka waxa weeye u yeedhayo tacbiidu nnaasi lirabbi nnaas inuu dadka doonaya ilaahay subxaana wa tacala inuu addoomo uga dhigo ujeeddad waa inay tahay inuu qofku hadafkiisu iyo dadka ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku xidhaayo oo addoomo ilaahi subxaana wa tacala uga dhigayo tabliiqu risaala hadafkiisu waa inuu yahay in risaaladii markaas nebi maxamed sala allahu calayh wasalam uu gudanayo soo atbaacda rasuulka sala allahu calayh wasalame bixaq ee dhabta u noqdo ujeeddadu waa inay tahay markaas iqaamat alxujati cala alkhalq inuu doonayo markaas khalqiga inuu xujada ku oogo oo waxay markaas daliilka cad uu gaadhsiiyo oo xaqa markaas waxa weye u caddeeyo xusuulu alajri waathawaab waa inay niyadu tahay inuu doonayo qofku ajar inuu helo oo ilaahay subxaana wa tacaala ajarkaa faraha badan ee dacwadda ka dhalanaya uu markaas waxa weye u siiyo waxa uu ku baaqayaana waa in sharciga ilaahay subxaana wa tacaala mid ku salaysan oo waafaqsan waa inuu yahay oo wax ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisa khilaafsan waa inuuna markaas waxa weye waxa dadku ugu yeedhayaa uuna ahayn niyad kale iyo ujeeddo kalen waa inuuna kala ahayn ujeeddadiisu waa inay tahay inuu xaqa ilaahay subxaana wa tacaala uu muuqdo waa inuu jecel yahay markaas xaqa in la qaato oo la aqbalo laakiin in markaas cid gaara waxa weeye lagu xidhmo hadalkiisa markaas waxa weeye sidiisa hadal ahaantiisa hebel ahaan in markaas hadalkiisa la qaato oo sidiisa loo weyneeyo in markaas waxa weeye madhab lagu xidhmo in daa'ifo iyo markaas waxa weeye koox lagu xidhmo sheekh mucayana in si gaara lagu xidhmo waxaasoo dhan markaas ujeeddadiisu waa inayn ahayn laakiin xaqa markaas aqbalitaankiisa iyo qaadashadiisa iyo muujintiisa litakuuna kalimatullahi hiya alculya waa in markaas niyadiisa iyo dacwadiisuba ay ku salaysanta waa in qofku markaas taas uu aada iyo aada ugu dadaalo ikhlaasu niya niyadiisa markaas waxa weye inuu hagaajiyo oo ilaahay daraaddii subxaana wa tacala uu ka dhigo waxay culimmadu gaadhsiiyeen waxaaba laga yaabaa qofku isagoo xaqa sheegaya inuu yahay qof aan ikhlaas lahayn oon ilaahay subxaana wa tacaala dadku ugu baaqahayn iska dhaaf wixii aan sharcigii iyo xaqii ahayn hadduu dadka ugu baaqayo taa iyada iskaba dhaaf laakiin isagoo xaqii markaa sheegaya ayaa waxaa dhici karta haddana niyadiisu inayna hanaag- hagaagsanin oo ikhlaaskii una sax u saxsanayn maxay noqon kartaa haddii xaqi uu sheegaya laakiin xaqi wuxuu sheegaya uu yahay isaga in la aqbalo isaga aqbalitaankiisa iyo xaqa dadka ugu baaqaya laakiin xaqa markaas ujeeddadu ma aha xaqii ma jecla qof aan isaga ahayn carabkiisa inuu ka soo baxo isaga shaksiyaddiisa ayaa waxa uu doonaya markaas waxa weeye inuu qaalib noqdo xaqu laakiin inuu sarreeyo ujeeddadu ma aha xaqa in la aqbalo ujeeddadiisu ma aha kaas isagu markaas carabka isagoo carabkiisu qofka xaqii ku sheegaya ayaa haddana ikhlaasku ka dhiman karta sidaa awgeed in ikhlaaska markaas dhammaan cibaadaadkao dhan lagu dadaalo oy cibaadada markaas adacwatu ila allahi tacala ay ka mid tahay aada iyo aad baa loogu baahan yahay waana shay waajib ah waxaa ka mid a waxyaabaha min fiqi dacwa ka mid ah dacwadda saxda ay ku salaysan tahay tacallum alcilmi sharciy watasalluxu bicilmi lkitaabi wasunna inuu qofku barto cilmiga sharciga ah oo isku gaashaamo cilmiga kitaabka iyo sunnada waa inay dacwadiisu markaas noqoto dacwad cilmi iyo basiira aqoon ku salaysan taasina waajib bay ku tahay qof kastoo dacwadda u banbaxaaya ilaahay subxaana wa tacala wuxuui qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ee calaa burhaanin wa xuja anoo ku sugan xujo iyo daliil cad waxay culamadu yidhahayn basiira yacni shaygii markaas waxa weeye caddaa xaqnimadiisu ee daliilku markaas waxa weye waa caddaynayay ayaa waxaa lagu shabaho laga dhigay sidii markaas albasar bilcayn sidii shaygii iishalwaakii oo kale markaasaa basiira la yidhi sidii siduu qofku shaygaa xaqnimadiisa qalbigu uga arkaayo ayaa waxaa laga dhigay markaas sidii wax isha u ku arkaayo oo kale yacni waa shay daliil cadle iyo burhaan markaas waxa weeye caddaynaya aayaddaas waxay tilmaamaysa inay dacwadda cilmi ku salaysan tahay oo qofka dacwadda u banbaxaya waxa dadka uu sheegaayo waa inuu cilm u yeesho sida alimaam albukhaari raximah llahu tacala saxiixiisu idhaa baabun alcilmu qabla alqowli walcamal qofku waxa uu sheegayo intuuna sheegin inuu cilm u leeyaha ka horeeya waxa uu ku camal falaayana intuuna ku camal falin inuu aqoon u leeyahay ayaa ka horeysa wuxuu leeyaha sheekh cabdiraxmaan ibnu maxamed cabdiramaan ibnu qaasi markuu aayaddaa sharaxayo walaa budda fi dacwati ila allahi min shardayn dacwaddu laba shardi ayaa waajib oo lama huraana an takuuna khaalisatan liwajhi illah ilaahay subxaana wa tacala wejigiisa inay u barax tiran tahay waa shardigii koobaadana soo sheegnay kaas waa faqsan tahay bidco qof ku dhacay buu noqonay idan aljaahil laa yasluxu lidacwa qofka jaahilkii inuu dacwaddii markaas waxa weye u banbaxo uma suubanaa waayo maa yufsidhu akthar mima yuslixu waxa uu fasahaadinaya ee ka fara badanta wuxuu islaaxinaya waxaa laga yaabaa inuu islaaho qofkii wanaag amar markaasaa munkar u amray amba waxaa laga yaabaa inuu islaaho qofkii munkar u diid markaasuu macruuf u diiday waayo aqoon de uma laha walaajili daalik waxaad aragteen dad badan oo waxyaaba sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka mida diiday horni waxaan maanan maqli jirin waxan wax jira maaha xageebaad ka keentay haddii qofka niyadiisu way wanaagsan tahay laakiin cilmiyo aqoon buuna u lahayn waxan inuu ka mid yahay sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam taa macnaheedu markaas ma aha marka la leeyahay dacwadda shardigeeda asaasiga waxaa ka mid ah alcilm bimaa yadcuu ileyh inuu qofku cilm u leeyahay waxuu ku baaqayo inuu noqdo caalim kabiir mutabaxir fi lculuum caalim weyn oo culuumta markaas waxa weeye bad ku noqday in la shardiyo taa macnu ma aha bal waxa weeye qof kastaaba biqadri cilmihi wa istidaacatihi waxa awooda u leeyahay ee markaasuu cilmiga u leeyahay waa inuu sheego laakiin wuxuu iska hubo waa inuu yahay oo dee shakiya male aan ku salaysnayn iyo sidaasaa la yidhi iyo sidaasaan u malaynaya iyo waxaasaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu yihi balliquu cannii walow aaya waxaa xadiiskaasi markaasuu tilmaamaya in qofku uu gaadhsiinayo aayad uu macnaheeda garanayo xadiis macnihiisa uu garanayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugan marka xadiiskaa balliquu cannii walow aaya amba masaladaa cilmiga marka laga hadlayo dee laba qoloba dhinac bay markaas waxa weye ka martaa qaar dacwaddoodu markaas aasaaskeedu way jahligu ku salaysan yihin oo markaas waxa weye qofkii oo maanta laga yaabo in markaas waxa weeye qafladdii iyo macsiyadii iyo waxyaabaha in laga soo qabtay lagu odhanaya markaas waxa weye istaab oo bayaan jeedi muxuu jeediyaa isagii baa bayaan u baahane waxbaa ma dhigane waxa uu sheegay waxay markaas duruustiisa mid ka mida aan ka maqlay sheekhuna alcallaama alwaadici raximahullah mid noocaa ka mida la yidhi istaag markaasaa wuxuu yidhi waxa weye markuu istaagay ayaa wuxuu is yihi waxaa tidhaha dadka ku dhan musxafka qabsada dabeetana markaasuu tilmaamo wuu uwey waxau leewahay wuxuu meeshan mawqifkan isa soo taagay ehelka una inku ka waayey isagu uuna dadkii dee hadal u jeedin karin qof aqoon le maayo markaasaa markii dambe waxa waxa weye ay ku yacni wejiga u sameynaya waxay idhaaheen ee meesha kusoo riixeen cabsida ilaahay baa ka weysay ya isagana jaahilnimadiisa naftiisu la khajilsana ayuu la wayay markaa qof laga yaabo xataa dadkan meesha fadhaa inay garanayaan bo cilmi iyo dacwadda eheluna oo ahayn oo isagu u baahan taskiyatu nafs naftiisa in la taskiyeeyo cilmi ahaan iyo camal ahaanba oo naftiisa la dhiso cilmina laga dhiso waxay markaas cabsida ilaahay subxaana watacaala iyo cibaad ahaanba loo dhiso in maxaan ku dhahay dadkii lasoo horjoojiyo oo lagu yidhaha markaas waxa wey wax sheeg waa dacwaddu markaas waxa wey indhaha laga tuurayo waana shay markaas waxa weeye manhajkii iyo dariiqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dacwadiisii khilaafsan oo ka hor imanaya indhuhuna ka tooyaya taas waa inuu iska taago alqawlu cala allahi tacaala bigayri cilmi waa dembi weyn min akbar alkabaa'ir dunuubta waaweyn buu ka mid yahi waan taquula cala allahi maa laa taclamuun walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm waxaa iyana taa markaas dhinaca kala taagan oo laga yaabo ardayda iyo dadka markaas waxa dalabtan cilmiga qaar ka mid a inay ku dhacdo in marka lagu dhaha dacwadda waxaweye ka qayb qaado oo dadka markaas waxa waxu sheeg anuma sheekh baana caalima maxaan wax sheega anugu arday baani taasina way fara badanta way jirta unaa maya anigu waxbaan dhiganaya anigu arday baani anigu sheekh ma yihi anigu caalim ma yihi kaasaa marka waxaa lagu odhanaya hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam balliquu cannii walow aaya intaad baratee cilmiga aad u leedahay intaas gaadhsii intaasaa lagoo doonaya haddaad niyadaada wanaajiso ikhlaaska aad la timaado intaa cilmiga aad u leedahay in gurigiina aad ka bilowdo ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku anfacay oo qofka aad markaas waxa wey saaxiibkatiin aad u sheegto laakiin xaaladda in badan oo dalabatulcilmi ka mida maanta waxay ka dhigan tahay nafsi nafsi nafsi aniga nafteyda nafteyda isagaa kutubtiisa iska sita isagaa markaas waxa wax iska baranaya laakiin qoladan giraasi dhallinyarada markaas waxa weeye dhinacyada xiiran ee iyo kuwan markaas waxa weye aad aragteene dee nooc xaaladoodu siday yihiina aada loogu murgoonayo isagoo gidaar kuusoo kusoo dhaafaya dan kama laha horuu soo socdaya masjidkii buu soo gelay taas sax maaha man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yii markaa dadka masjidka agtiisa marka lasoo marayo salaadii iyadoo maxaan ku dhahay xaya cala salaa xaya cala fala leeyahay fadhiya amba salaadii lagu jiraba in la iska soo dhaafo markaas waxa wey waa asalaa asalaa aan la odhan oo haddana daaribul cilmi baa tinaa waad leedahay isma qabanaysa sheekh sax maaha waa shay macluum min addiini bidaruura oo qof kastaaba markaas waxa wey qofka kale uu sheegi karo muxaramaadka kale daahirkaa baa ka mid a ee maxaan ku dhahay wadooyinka iyo suuqaqiya meel walba kasoo ifbaxaya haddii markaas qofka wanaagsan uuna dhiiran oo markuu meelaha maraya dadka noocaasoo kale war ilaahay ka cabsada kelmadda xaqa una u sheegin dadka ahlulmunkarka baa soo dhiiranaya munkarkuna uu faafay waanad garanaysaan waqtiyadii hore dadkii dee waddanka soo gaadhay sida maanta xumaantii loola soo ifbaxayo berigii hore laguma dhiiran kari jira oo looma soo ifbaxi jira laakiin maanta qofku intuu sidaa eego ka ugu fiican isagu mutacajiba la yaaban ayuu iska soo dhaafay laakiin maxaad umalaynaysa qofka haddii qofka soo maraabee fiican oo ku dhaha war ilaahay ka cabsada war waxaan dhaqan fiican maaha waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ma ogola amba kuwan salaadii oo lagu jiro iska fadhiya waxa markaas waa war salaada soo kaca aqalu shay markaas qofku uu xushoonaya meesha uu ka dhaqaaqaya soo maaha qaarka ilaahay subxaana wa tacala inuu ku anfaca laga yaaba zamaankan markaas waxyaabahanu soo sheegnee dee fitanka ay fara badan yihin ee muslimiinta weerarku gudaha iyo dabadaba uu kaga socdo ma aha markaas taasuma shaqaynayso asheekh saalix ali sheekh xafidahu llahu tacaala ayaa wuxuu ihi hada zamaan laysa zamaana annowm laysa zamaana alraaxa laysa zamaana allahm wazamaan waxay markaas aljihaad isagoo markaas ardayda dadka culimmada iyo ardayda markaas de mustafiidiinta aqoonta la hadlaya ayaa wuxuu leeya waktigan waktigii hurdada ma aha wakti la yska raaxaysto ma aha waktigii dhayalka markaas waxa weeye ma aha waa waktigii jihaadka qofki inuu cilmiga ku jihaado hadday maqaalo hadal tahay hadday naseexo tahay hadday qoraal tahay qof walba wuxuu garanaya markaas inuu gaadhsiiyo ee aqoonta uu leeyahay ayaa maanta taagan haddii kale duufaanku cid walba uu soo gaadhay ila dooni baa la wada saarayy waxaa ka mid a usuusta markaas waxa weeye dacwaddu ay leedahay alitibaac fii minhaaji dacwa in hadiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqii markaas waxa weeye saxaabada iyo salafka haadihi alumma in dariiq iyo manhajka dacwadda markaas waxa weye laga raacayo laga raaco waa waajib dacwaddaadu waa inay noqoto dacwaddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam mid waafaqsan hadday ta cilmi ahaan hadday ta camal ahaan hadday ta markaas waxa weeye waxaad ku baaqayso waa inay ku salaysantay calaa hadyi nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa calaa minhaaji waxay markaas saxaaba hadyigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo dariiqii saxaabada iyo taabiciinta iyo aimmadii islaamka waa inay ku salaysan tahay anigu waxaan khayr u arko ayaan iskaga baaqaya ma aha haddii wuxuu markaas waxa weeye sharciga ilaahay uu khilaafsan yahay sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu khilaafsan yahay dariiqii markaas saxaabadii taabiciinta uu khilaafsan yahay walow adiga agtaada ha la fiicnaadee khayr ma noqonayo waayo waa dacwo markaas ibtidaac ku salaysanayo itibaac uu ka dhiman yahay udcu ilaa sabiili rabbi qul haadihi sabiili adcu ila allah وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وداعيا إلى الله بإذنه يعني وحي إلى حق إلهي بكو باقي رسولك ولا وحي إلهي أو يدمي أو شرع قريب يكو باقي جدك إلهي سبحانه وتعالى يكو باقي لا بالبدع والخرافات بدع خرافات يا آراء الرجال آراء الضدقة يا الضد وحي يسكمل دهين يسكسم يستين ما هو قفك الكبار إلهي سبحانه وتعالى قفك الدين تبعو كافضل waxa ilaahay loo barax tiray hadiga rasuulkana sala allahu calayhi wasalam qofku ku waafaqo marka maanta hadduu qofku de qofka odhanaya dadka wuxuu la imanayaa tusaale ahaan oo kale mawliidka qaar baa qabto qasaa'idda qaar baa markaas waxa weye la yimaada wuxuuna leeyahay dadkan markaas waxa weye ku baraarujinaya mawliidka qaaditaankiisa iyo qasaa'idda ilaahay subxaana wa tacaala ka aqbali maayo waayo waa dacwo markaas minhaajkii dacwadda rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo dariiqii markaas dadkii wanaagsana khilaafsan marka dacwaddu waa inay ku salaysan tahay kitaabka ilaahay sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo dariiqii saxaabada dacwa markaas waxa weeye mukhtaraca mu'asasa dacwad markaas waxa weye la yska sameeyey oo dad ay ku riyoodeen dad markaas waxa weye ay ka fikireen waa inayna dacwaddaadu noqon siuu ilaahay kaaga aqbalo وإن تعود من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله أضوء الرعية هذا الكي وحي مركز الصحابة تابعيتي أئمة المسلمين تقف السرية كشرع العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه waxaa ka mid a markaas usuusta dacwadda ay leedahay altadaruju fi dacwa in dacwaddii si tadriijiya oo siday markaas waxa weeye u kala mudantay u kala loogu baaqo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dacwaddiisu waxay ku salaysnayd alaham falmuhim siday u kala waajibad waajibsan tahay ay u kala horeyso ayaa dacwadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku salaysnayd waayo markaas qofka dacwaddiisu inay tahay mid ihtimaam siinaysa addacwa bilawaliyaati walawlawiyaat waxyaabuu siday u kala horeeyaan ay u kala mudan yihin waa inuu ku baaqo waxa ugu mudan ee lagu baaqayaana waa dacwatu litawxiid ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa iyo kala yeelitaanka ilaahay subxaana wa tacaala wataxdiiru min ashirk waa inay dacwadu ku salaysanta sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam macaad ibnu jabal markuu yabanu diray muxuu ku yidhi falyakun awala awal maa tadcuuhum ilaa an yuwaxidu allah haba ilaa an yashhadu an laa ilaha illa allah tawxiid kuwa kaga bilaaba haddana muxuu ihi fainhum ajaabuuka lidalik ha faakhbirhum ana allaha farad calayhim khamsa salawaat salaadibu haddana u sheeg haddana zakadii markaas waxa wey ayuu sheegay waa intaa dacwadda ay ku salaysanta siday u kala mudantay u kala horeyso asalka diinta ayaa ugu mudan waxa qofka laga hagaajiyo o laga saxo haddana waajibaadkii haddana akhlaaqiyaadkii waa in laga saxo hadday dacwaddu qofku markaas noqoto mid akhlaaqiyaadkoo qura ku salaysan oo qofka dhaqankoo ka hagaajinaysa laakiin asalkii diinta iyo caqiidadii iyo tawxiidkii qofka aan ka hagaajinahayn dacwaddaasi dacwaddii rasuulka sala allahu calayh wasalam maaha dacwaddii ambiyadana maaha dhammaan dacwadda ambiyadu maxay ka midaysnayd wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduu walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha fajtanibu daaquut rasuulka marka la weydiiye lagu dhaha bima arsalak muxuu ilaahay kula soo daray xagga hore gelinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam cibaadat llahi tacala waxda ilaahay subxaana watacaala keligii la caabudo oon ilaahay subxana wa tacala waxoona la wadaajin markaasuu haddana waxyaabaha kale ee akhlaaqiyaadka ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegi waxaa ka mid a usuusta dacwada ay leedahay lusuumu rifq waalta'ani waasabri fi dacwa in la laasimo dhibirsanaanta iyo ukaadinta iyo sabirka waxyaabaha asaaska dacwaddu qofka daacigu u baahan yahay waxaa ka mid a sabirka inuu ku dadaalo oo dhibaatada u adkayso wasbir calaa maa asaaba waa inuu markaas waxa weeye ku dadaalo dhibirsanaanta asalka dacwaddu waa inay dhibirsanaan iyo dadkii in loo dabciyo waa inay ku salaysanta asalka shiddada maaha shiddadu fii mawdiciha marka loo baahda la isticmaalaya laakiin dhibirsanaanta iyo dadkii markaas waxa weeye loo dabciyo waa inay ku salaysantaha waxyaabaha markaas waxa weeye muhimkaa waxaa ka mid a kolle waan soo gebagabeynaya waqtigu waa saddex daqiiqa gaadhsane an takuna qudwatan xasana fima tadcuu ilayh fatakunu caamilan bisharci ficlan wa tarka waa in qofku daaci buu noqdo qof hudayasho wanaagsan oo dadka oo qudwo ugu ah ku camalfalitaanka waxay markaas sharciga ku camalfalay hadday cibaad waxay markaas tahay markuu caqiidadiisu islaaxiyo hagaajiyo cibaadaadka xoojinta uu xoojinayo hadday ta markaas akhlaaqda wanaagsan alixsaan ila alkhalq khalqiga markaas waxa weeye loo samafalo alqowl bilatii axsan hadalka wanaagsan in lagu hadlo waa inuu qofku laf ahaantiisa daacigii qudwa xasana noqdo lilmadcuuwiin dadku u yeedhayo waxuu ugu yeedhayo tusaale wanaagsan waa inuu isagu noqdo waayo qofka khayrkiiyo wanaagga dadka u sheegaya waxaa yacni raadayn badan waxa uu sheegay ka qaadanaya isagu siduu ku yahay hadduu isagu wixii hormood ku yahay oo qudwa uu ku yahay waxaa sheegaya ay taas dadku ka qaadanaya inay ku qiyaasayan waxuu sheegaya saxuu yahay wallahi hadalkiisa run buu ka sheegaya laakiin haddii qowlkiisa iyo ficilkiisu iskhilaafsan yahay isagu muu ku camalfalay odhanaya muxuu anaga noo sheegaya qofka daaciga waa in markaas waxa weeye qof wanaagga hormood isagu ku ah oo nadiif ah oo xumaanta markaas waxa weye iska ilaalinaya oo khayrkii wanaagga u hormariya waa inuu yahay dadka khusuusan dalabatulcilmiga ah waa inay dadka waxay markaas waxu sheegayaan cibaadaadka iyo akhlaaqda wanaagsan waa inay hormood ugu noqdaan laakiin haddaad jamicaad safka xagga dambe ka soo qabsato mar walba oo ku dhaafo oo salaadii subxay ku idaaranayso haddana aad doonayso dadkii inaad waxu sheegto akhlaaqdaadu akhlaaqdii reermiyiga ay tahay dadku waxaway markaas dacwaddaadu taasiir fara badan yeelamayso waxyaabaha ugu raadeynta badan waxaa ka mid a addacwatu bilqudwa ku dayashada inuu qofku markaas dadka waxa weye ku raadiyo qofku muuqaalkiisa hadalkiisa waxa weye markaas qaabku u dhaqmayo raadeyn fara badan ayaa markaas waxa qofka kulleed intaanad waxba u sheegin waana nooc min wasaa'il tarbiya wasaaisha waxa weeye tarbiyada ka mid a waxaan markaas waxa weeye kaga sii baxaya muraacaatu xaali lmadcuwiin dadka madcuwiinta xaaladooda in la ilaaliyo oo qof kasta markaas sida ku habboon loogu yeero udcu ilaa sabiili rabbik bilxikma waalmawcidati alxasana wajaadilum bilatii axsan waxay maraatibta aayadaasu tilmaamaysa culimmadu yidhaaheen dadka axwaashooda saddexa qofka muqaf jaahilkan wixii aqoon u lahayn si xikmad iyo dhibirsanayna ku jirta u baahan yahi in lagu baraarujiyo bilxikma qofka markaa wixii garanaya laakiin shahwa ay jiidatayna bilmawcidati alxasana u baahan yaho in la cabsi geliyo aakhiro la xasuusiyo ilaahay ka cabso subxaanau watacaala la yidha iimaankiisa la xoojiyo taasuu u baahan yahi mawcid ayuu u baahan yahi waa dabcinta qalbigiisa la dabcinaya qofka markaas waxa weeye shubha ay ku jirto iyo mucaarada iyo wixiina ka hor imanayana in markaas waxa weeye wajaadilhum bilatii axsan shubhadii laga suuriyo oo sida ku munaasibka markaas waxa weye looga suuriyo ilaa xaddu sayfade ay gaadho qaarkood ayaa markaas waxa weye u baahan idan waa inuu qofku aqoon u leeyahy xaalul madcuwiino dadka markaas ayna u sinnayn dadka waa inayna u sinnayn qofka yar iyo qofka weyn waa inuu kuu sinnaa waxa weye markaas dumarkii iyo gabadhi waa inayna kuu sinnaa qofkii ahlulmansila washaraf ahaa iyo qofkii kale waa inayna kuu sinnaa mid walba markaas booskiisa siduu ku habboon waa in dacwadda markaas waxa weye loo gaadhsiiyo loogu yeero waxaan markaas waxa weye kaga baxaya in hamigeenna dacwadda kor aan u qaadno oo dadka ducaadda muslixiinta markaas waxa weeye aanu akrino siday waktigii juhdigii dadaalka markaas waxa weye u bixinayeen ay dadka xagga ilaahi subxaana wa tacala ugu yeedhayen oanu akrino waxyaaba fara badanoo markaas culummadu ay ka muxaadaraad ay ka galeen ama kutubay ka qoreen aan aqriyo oo barnaamij dacawi qof kastoo inaga mid uu samaysto isweydiiyo muxuu yahay barnaamijkaaga dacawiga barnaamijkaaga dacawiga walow hal qofna ha noqday walow hal kitaabna ha noqday muxuu yahay barnaamijka dacawiga markaas qof waloo inaga inaga mido iyadoo la eegayna dib wuxuu aqoon u leeyahay ismaqiiqay qofku oo maxaan ku dhahay qofkii uga gudnaamuna ka hormarahayn laakiin haddana qof walooba si ummadda markaas waxa weye loo badbaadiyo barnaamij dacawiya ha la yeesho ilaahay subxaana wa tacaala khayrka waxay markaas ina waafajiyo wallahu subxaana wa tacaala aclam bilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online